عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التكبير أيام مينا وإذا غدا إلى عرفة باب التكبير وحو بابيسن يهي تكبيرتي لتكبيرنيي ayaama minan maalmaha mine la joogo ee xujaajtu ay joogaan bal takbiirtii la takbiiranayay taas buu baabkeedii yahay yo waidaa qadaa marka uu ka laho shaqsigii xaajiga ahaa ilaa carafata ay watakbiiri idaa qadaa ilaa carafata bal takbiirtii iyadana la takbiiranayay markaa carafo lagu sii jeedo ee minan lagaba tago waa subaxdaa carafa taas bal iyadana takbiirtaas iyoyolow dee maalintaa shicaarkeedu iyo ruuxa xaajigaa shicaarkiisu uu yahay talbiyada haddana bal takbiirtii la takbiiranayay taas buu baabkeedii yahay koley sheekhu raximahullahu tacaala ahaar kala duwan buu inoo soo naqlin doonaa takbiirtuna maalmaha mina dee takbiir mudlaqa iyo takbiir muqayada labadaba way leedahay xujaajtu iyo dee waana lala wadaagsanaya dadkii iyagu magaalooyinka kale islaamka ama adigu joogay een xujaaj ahaydna een mino joogina kolley maalmaha ayaamu tashriiqa aynu fadligoodna soo maray iyaduna takbiiri waa u jidaysan tahay takbiirta ta iyadu qeyd kale ama muqayadkii waatan salaadaha dabadood la takbiiranayo salaadahaas kolleyna baabkii hore ayaan kuba soo maray markuu abu jacfar isaadiqna uu kaba soo naqlinaya imaam moxamed albaaqir inuu sunnayaasha dabadoodna takbiiran jiray bal taas halkaa wixii jiro oo takbiirtaasi ha qaydnaatee ma salaadaha faradkaa dabadoodunba mise salaad dhammaanteedoo nawaafishiina waa la takbiiranayaa waana arrin khilaaf beyn ahlicilmi kuba sugan yahay taa iyada intaa waan soo amar bal markaas arrin kalaana jirto takbiirta muqayadkii waqtigay bilaabmaysaa ayaamaha mina marka la eego waqtigay dhammaanaysaa bal umuurahaasna waa kolley maxal iyadana aqwaal badani ay kuba sugan yihiin waa xadiidoo saxiixoo sariixina aanu iyada kuba iman laakiin dee walow aqwaashu ay badan tahay waqtiga bilowga iyo dhammaadkaba haddaba jaanib iyadoo saxaabada qaarkood kaba sugnaaday ay marka la eego camalkii muslimiintuna inta badan uu noqdayba bal markaa taasna waan yar eegi doonaa insha allahu tacaala amaa ta mudlaqay dee ilaahay baa yidhi wadkurullaha fii ayaamihi macduudaat waana ayaamihii macduudaadka ah dikrigii cala dabaa'ix waxa la qalayo dee ilaahay magaciisa laguba xusayay dikrigaa kale isaguna mudlaqee lalaba imanayo takbiirtiina ay waxyaalihii uguba mudna ay kaba mid tahay balkaasna waa jiraaye kaa mudlaqa ana aaaarta ayaan kuba arki doonaa haddii aladha uu soo aroorinayo marka wuxuu yihi wakaana cumaru cumar wuxuu aha radia allaahu canh yukabiru mid takbiirta maalmaha mina fii qubati qubadiisa isagoo kuba sugan biminan mina waa khaymadiisii ama qubadiisii isagoo ku jira ayuu maalmaha maha salaadaha dabadoodba salaadaha isagaa dadkii tukinaya ee waxa weeyaan waa guud ahaan waa takbiirta aan leenahay mudlaqa ahe waa takbiiranayay fa yasmacu waxa maqlayay takbiirtiisa isagoo dhawaaqiisna dheera dee sarena la jahrayeyna isagoo khaymadiisii ku dhex jira ayaa waxa maqlayay ahlulmasjidi masjidka dadkii joogay waa masjidkii mina halkii salaada laguma tukanayay ayaa maqlaya takbiirtiiso fa yukabiruuna iyaguna way takbiiranayeen iyagoo iyaguba laba jahraya wayukabiru ahlul aswaaq dadkii aan masjidba joogin ee suuqyadii joogay ee kolleyna masjidka lagama dheerayna markay takbiirtaas ayaa iyaguna way takbiiranayeen takbiirtii baa isgaadhaysay xataa tartaja minan takbiiran xataa tartaja ilaa ay dhaqdhaqaaqdo waa dhawaaqan isu baxaye ikhtilaadu laswaad korna noqday tiibaa macnuu uu yahay waa mubaalaqo jaanibkaasa asalka hore ee irtijaajkuna waa idiraabka iyo xarakada ilaa ay la dhaqdhaqaaqdo macnaa dhawaaqi isu baxo minan takbiiran takbiiro takbiirtaas baa iswada gaari jirtay way isqabsan jirtay mid oo dhan baa isla kacaysay markaa takbiirta la takbiiranayo wakaana bnu cumara cabdullaahi bni cumarna wuxuu ahaa yukabiru mid takbiirta biminan mina waa takbiiranayay waa ayaamaha muusimka tilka alayaama maalmaha waa maalmaha mina la joogo dee kollayna maalintii tarwiya mina waa la joogay ciiddiina waa laguba soo noqday oo maalintii carafaa lagaba maqnaa maalintaa tarwiya shicaarka daahirkii talbiyu ahaa ee waxa weeyaan waa maalmahan jamaraadkana la tuuranayo dadkiina ay xajkoodii kaba taxaluleen waa ciiddiiyo wixii kaba dambaysay weeye ayaa waa takbiiranayay markaa maalmaha wa khalfa salawaati salaadaha dabadoodna waa salaadihii faradka iyo salaadaha dabadoodna uu takbiiranayay wa calaa firaashii isagoo firaashkiisa kuba suganna waa takbiiranayay wa fii fusudaadih khaymadiisii isagoo kuba suganna waa takbiiranayay fustaadku waa dee khaymada kolley fa-da oo la damiyo iyo iyadoo la kasriyo laba luqo ay soo naqliyeen labadaa luqo haddana in da-dan iyo waxa weeyaan da-doo ta loo bedelo ta hore bal taasna waaba iyadna ay sooba naqliyeen iyo iyadoo da-dii iyo siintii imaka da-dii dee siinta loo bedelo laguba idqaamo fusaad laba yidhaaho markaa lix luqay noqonaysaaye waa khaymadiisii si aabihiiba qubadiisa ugaba takbiiranayay markuu khaymadiisa joogo iyo waa majlisihii fadhigiisii waa mabshahu waa adkayn iyo taakiide tilka alayaama jamiican oo tilka alayaama markaa dee waa darfi bay tii u tahay waana taakiidun markii horeba inoo horeyso maalmaha takbiir aan kala go' lahayn buu takbiiranayay socodkiisa iyo fadhigiisa iyo hadduu khaymadiisa joogay iyo hadduu gogashiisii uu korkeeda kuba jiifay iyo hadduu salaad dabadeed ay tahayba takbiirta ayaamahaas waa takbiirta mudlaqa ahe waa waday wa kaanat maymuunatu maymuuna waxayd waa uma almu'miniin maymuuna bint alxaaris tukabiru iyadna mid takbiirata yowmanaxr maalintaa yowmanaxriga waa takbiiranaysay dee talbiyadii kol haddii dee jamradii la tuurto talbiyadii way joogsatay kol haddii taxalulkii la bilaabayba talbiyadii way go-aysaa marka maxay noqon takbiirtaasi iyadna way takbiiranaysay maalinta wa kunna waxay ahayn annisaau dumarku kolley waa luqadii akaluuni lbaraaqiisu ay odhanayeen wa kunna nisaau waayo faacilkiisa oo ismi daahira ayuu inoo jooga dumarku waxay ahaayeen yukabirna kuwa takbiirta iyaguna takbiirtii way takbiiranayeen khalfa abaana bni cumaana abaana bni cuhmaan gadaashiisa iyo wa cumara bni cabdilcasiis cumar bni cabdilcasiis gadaashiisa waa iyagoo dee aimmadii ah dadka tukinayay layaal iyo tashriiqi habeenadaa tashriiqa maca rijaali ragga macooday takbiiranayeen fi lmasjidi masjidka dhexdii bal aathaar buu sheekhu raximah llahu tacaala waana dee kolley ikhtiyaarkiisibaa kuba sugan haddii khilaaf jiro ama aqwaal kala duwane ay jirto waa imaamka bukhaari ikhtiyaarkii abaan ibnu cuhmaankana waa abaan ibnu cuhmaan ibnu cafaan weeye oo amiir almuminiin cuhmaan ibnu cafaan caalimana wuu ahaa abaan ibnu cuhmaan bal waxa weeyaan oo dee kutubta dhexda ana dikri ku wada leh ba ama riwaayo ku wada leh cumar ibnu cabdilcasiisna waa khaliifadii rashideed khaliifkii dee ama waa khaliifadii muslimiinta laakiin labadooduba madiine ayay wowla ama waaliye ay ka ahaayeen waqtiyo kala duwan oo abaan baa horeeyey oo waqtigii cabdulmelik ayuu isagu waali ahaa cumar bin cabdilcasiisna waqtigii waliid ibnu markaas ibnu cabdilmelik iyo dee waxa weeyaan isagaa waali madiine kaba ahaa waxaana uu masjidkan kuba fasiray ibnu rajab oo kale waa masjidkii madiina ayaamihii tashriiqa waayo takbiirtu kuma koobno un dee mine marka la joogo kumaba koobne ayuu takbiiranayay iyaguna dumarkiina masjidkii way imanayaan horeynu taa u soo maray markaa de xaggii dambena way kuba sugan yihiin markaa raggu takbiirto iyaguna way takbiiranayeen ba iyadaa xadiidka ama may aharka inooguba sugan kolley abaan ibnu cuhmaanna waa taan soo sheegnay sharax ayaa waxaa iguba sugan isagoo sheekhu raximah llahu tacaala kaba cabiray waqtigii dee ibnu cami abiih oo wuxuu amiir madiine kaba ahaa fii zamani ibni cami abiihi wey aabihii ninka ilmaadeerka ahaayeen waqtigiisii bal waxa weeyaan inadeerkii oo waxa cabdimalik laakiin kolley mala waxaan filaya hadalkaas waxaa iskaga yar sugan macna yar majaas oo dee cuhmaan ibnu cafaan marwan ibnulxakam bay ilmaadeer ahaayeen oo markaa wuxuu noqonayaa cabdilmalik iyo abaan iyagaa ilmaadeer noqonaya bal markaas waktigaasay haydee bal aathaar buu isu ken yar raaciyey xadiiada intaynaan gaadhina horta bal waxaan idhi takbiirtan takbiirtan maalmahani mid muqayadana way leedahay mid iyadoo mutlaqana way leedahay labadaba aathaar kala duwan buu sheekhu raximah llahu tacaala inoogu soo arooriyey bartaa muqayadkii waa tan salaadaad dabadood la takbiiranayo aimada qaarkood salaadaha faradkay ku khaas yeelaansa horeba usoo maray bal imaam shaaficina waa qowlkiisae salaadaha dhammaantood saa aynu markaa maxamed ulbaaqir ama imaamka abu jacfar isaadiqba qowlkiisa aynu soo maray taas baabuu isagu idlaaqaa walow dee qowl madhabka ama wejna uu jiro bal taasba weeye haddaba bal markaa marka la eego aimadu kuwa dee faraadkii ku khaas yeeloo nawaafishii raacin kuwa iyagu raggii un kuba khaas yeeloo dumarkii iyagu waxa weeyaan iyagu halkan kaba saaray kuwa markay jamaaco tahay ee ruuxii keli ahaa iyagu yidhi ma takbiiranayo bal maalan oo markuu keli yahay intuba way jiraanba ee laakiin aahaartan uu soo arooriyey dee takbiirtu inay taas ay tahayba oo rag iyo dumar labadiiba waa takbiiranayaan kii keli ahaa iyo jamaacadii way takbiiranayaan salaadihii guud ahaana dee waa la dabadooda waa la takbiiranayaa taas baa aahaartani ay tahay bukhaarina ikhtiyaarkii weeye xagga marka la eego taa muqayadkii waqtigay bilaabmayso kolley khilaafku isna aada buu muntashir u yahay oo subaxa carafo waa la yidhi duhurka carafo waa la yidhi casarka maalinta carafo waa la yidhi subaxa yowma naxri waa la yidhi duhurkiisa waa la yidhi intuba waa xagga bilowga xagga dhammaadka oo kale waxay ku joogsanaysaa maalintaa yowmunaxriga duhurkiisa iyo casarkiisa waa laba qowl aakhiru ayaami tashriiq subaxeeda iyo aakhiru ayaami tashriiq casarkeeda qowlka meesha ugu raajaxsan ee waxa weeyaanay matala eego waxa rasuulka ilaahay nooga sugan oo sariixisa aan soo sheegnay ma jirto ee laakiin umuuro saxaabada qaarkood inoogaba sugnaatay waana tay aktar ahlicilmina kuba tagaan waxa weeye inay takbiirtu bilaabmayso subaxa maalinta carafo ay bilaabmi ay ku joogsanayso casr markaasna aakhir ayaami tashriiq ama maalinta ayaamu tashriiqa ugu dambeeya casarkiisa ay kuba joogsanayso bal taasi waxa weeye wixii saxaabada inoogaba yimi cali iyo ibnu mascuud iyo taasba weeyaan waana dee inooga ansaxay walow rasuulka ilaahay jaanibkan wax ka inoogaba sugan oo caddi aanay jirin laakiin taas baanay culamaul amsaarna mucdamkood ay kuba tegeen bal labada arrimood weeye arrin kalea jirto siiqada takbiirku maxay noqonaysaa kolley siiqada takbiirku ee waxaan filayaa salmaan baa laga yaabaa qowlkiina inuu ahaa bacda salafna qowlkood in saddex goor allahu akbar allahu akbar allahu akbar la odhanayo ama allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira laba odhanayo taasba weeye waxaana jirta inay dee bal aqwaasha meesha soo timi barhkood ay tahay iyadana waxna soo rasuulka ilaahay sariixi meeshii ma jiro in allahu akbar allahu akbar laba goor la idhaaho laa ilaaha illa allahuna la yidhaah haddana allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu adugu bal saddex goor iyo taas ee intay u badan yihiin waa saddex goor oo takbiira taasba weeye imaam shaafici raximah llahu tacaala wuxuuaba yidhaah dee wixii dee dikriye imika waa dikri iyo takbiirna way fiican tahayoo isagaaba dee umkiisa ay kuba sugantahay tarjamo uu dhigtay siiqada takbiirku tahay bay noqonaysaa horta saddexaas waayo saxaabada qaarkood bay kaba sugantahay saddexaa goor allahu akbar allahu akbar allahu akbar in laba yidhaaho laakiin haddii uu bal maalan taas tahriishaas iyo xamdigan iyo allahu akbar allahu akbar kaba dambaysa iyo in waxa weeyaan laa ilaha illah waxdahu sadaqa wacdahu intan aan idhaahno iyo laa ilaha illah laa nacbudu ilaa iyaahu mukhlisiina lahu diina bal intaba haddii lalaba yimaado way fiican tahay buu idhaahaayo dee salafkii barhkooda waa la dhiman jireen waa ziyaadaadna wax nasa oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh noogaba sugan dikrigaa mudlaqaya in la takbiiranayo mooye taasi ma jirto saxaabadiina saddexdaa goore takbiirta bacdigood baa saa salmaan iyo waana waxa ugu xooga badan haddii bal maalan alfaadaha iyaguna dikriga iyo tahriisha iyo bal ilaahay xusiiskaa laba siyaadiyo waabay fiican tahay waa taa shaaficiyaba ay yidhaahaan xaafid ibnu xajarna halkan wuxuu sheegayaaba wuxuu leeyahay zamankiisii buu sheegayaa ziyaado aan asal lahayn ayaa la ziyaadaya laakiin ziyaadadii waxay ahayd bal halkan waxyaalahaan la nawaadna iyo wax kale inahay taas halkan kuma sugna talkhiisulxabiirna masalada markuu soo qaaday iyadna waxba intaa muu raacin ma garan karo kutubtiisa kale waxa weeyaan inuu dee wax kuba soo daray laakiin halkan ziyaado aan asal lahayn baa la kordhiyo zamankan laba yimi weeye bal alfaadaha horta takbiirta saddexda iyo tahliishaas iyo xamdigaas oo laba raaciyo oo waxyaale salafkii inoogaba sugnaaday haddii laba kordhiyo laa ilaha illah waxdahu iyo laa ilaha illa huwa laa nacbud oo kale iyona dee waa saa umka shaaficiya kuba sugan oo isagoo kaba dhigay dee taa haddii la ziyaadiyana inay fiican tahay unan wax ba'siyo ku sugan aanay jirin laakiin hadday tahay bilow iyo dhammaad iyo hadday tahay siiqada midna xadiid meesha saxiixa oo ama rasuulka ilaahay noogaba sugan ma jiro xadiid marfuuca meel kuba soo areeray waa jiraaye laakiin waanu sugnayn bal iyada taas taasi waxa weeye waa xaggantan ama iyada tan mudlaqa waa tan uu cumar iyo ibnu cumar iyo kaba soo naqlinayo dee waa ayaamo dikri walow inagu inta badan dee taa muqayidka un laba isticmaalo wax kaloo mudlaqa aan lalaba iman haddana dikrigii ilaahay la ys amray maalmaha macduudaadka ayaamu tashriiqa fadliga badanna lahaa ayay takbiirtaas dee mudlaqi ay kaba midteen iyagu waxba kuba qaydnaynoo taasna bukhaari ikhtiyaarkii weeye waa kaa cumar ibnualkhadaabi iyo ibnu cumar iyona inoogaba soo naqliyey bal arrinkaa dumarkuna markaa ay raggii de ay kuba daba tukanayaan oo kale markaa la takbiirta inay takbiiranayaan ama musallihii ciidda haba noqoto ama halkane umuurahana dee salafkii way noogaba sugan tahay allahuma hadday iyagu keeli dee jamaacay keligood kuba tukanayaanna waa laga yaabaa bacd alculamaa inay arrinkan ku koobaan iyada waxa weyaan raggiiye laakiin taas wax qaydayaa ma jirto iyaguna takbiirtii kolley hadday dee jamca gaaro iyaga u gaara ay yihiinna takbiirtii way la dhimanayaan bal waa umuuraha meesha inooguba sugan وحول المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا أنس بن ويدي محمد بن أبي بكر الثقفي وأنس بدم ريركي ضايف تغيير رير ثقيف وي محمد بن أبي بكر بن عوف بالبيلة وأن رير حجاز ثقة وتابعين تيريريت كبميدة ولبدا صحيحنا riwaayo waa ku leeyahay nasaa iyo ibnu maajahna way soo raacaan nin kaloo moxamed ibnu abi bakri ibni cali la yidhaha halkan moxamed ibnu abi bakri ibni cawf laba yidhaahna waa jiraayo bukhaari buu laakiin kaasi sheekh u yahay oo waa dee dadkii ka dambeeyey wayaano kolley iltibaas ma jiro labadoodaba weliba ninkaasna reer haqiifun baa loo tiiriyaa walow mawaalidoodii uu yahay se waxa weeye dee dabaqadoodii bay ku kala fog yihiinoo kol hadduu ruuxu ilmaamun xaggii dabaqaadka u leeyahay halkay sanadka kaga jiraan baa u kala soocayso nina sheekha bukhaari buu noqonaya nina waa ka halkaa dambe kuba jire taabiciga ah markaa iltibaas ma jiro walow magacani uu kaba dhexeeyo moxamed ibnu abi bakrin bal nisbadan athaqafi yimid mawaalidii haba ahaadee ay taasna kaba dhexayso wuxuu yidhi haddaba ninkaa taabiciga moxamed ibnu abi bakrin sa'altu waxaan weydiiyey anasan anas baan weydiiyey walxal naxnu anagu haadiyaani aan kala hayno oo min minan mina aan ka kala hayno ilaa carafaatin carafaatna aan u socono macnaa anas ibnu maalik buu la socday waa xaj weeye minay ka tegeen ee sii sunnuugna ahaa weeye zaxmadan badani waxyaalo badan ha iskaba keento ee in dee ruuxa halkaa ay cadceedda ugu soo baxda mina adigu bal xuduudeeda uun waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sida uu yeelay amaa musalifo bixitaankeeda intaanay cadceedu soo bixin buu musalifo kasoo dhaqaaqay oo waabatan ee laakiin imaka kolbaaba dee habeenkii cishaayiga meeshii lasii tagaa mina carafo lala sii tagaa dadka cishaayiga dabadiiba la raraayo dee adigu waa umuurahan iyo zaxmadahan iyo taase arrinkuna waa sunne habeenkaasna in mina loo haydaa sunno weeye waana kolley sunno biitifaaqihim laakiin wax ka imanaya haddii laga tego ma jirtee dee se rasuulka ilaah hadigiisiibaa ka ahaa subaxdii bay sii socdeen minay ku socdeen waqtiga caynkaasuu ka faa'iidaysanayay cilmi saxaabigan inuu cilmi iyo wax weydiiyo markaa wuxuu weydiiyey cani talbiyati talbiyadaan weydiiyey oo waxaan ku idhi kayfa seebaa kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeya maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi maci markaa wakhtigan oo kale yaa carafo ku socoteen dee waana mar keliyaanay dhacday anasiyo waa xajatulwadaacuun mar labaadba may dhicin seebaa yeeli jirteen maxaa samayn jirteen miyaa talbiyeysanayseen miyaa takbiiranayseen sii socodkan lasii socdo qaala wuxuu yihi kaana yulabi xadiidka xajna waa ku soo celi doonaa waa maxalkiisii ee dee imaka kolley ayaamihii dikrigan iyo taasun baan kuma jirnaayo bal ayaamihii ciidda oo maalinta carafa iyo maalinta naxriga iyo xadiis ba ahaa tirmidi iyo abu daawud iyo ay wariyeen axmed iyo yowmu carafa wa yowmu naxri wa ayaamu tashriiqi ciiduna ahlalislaam oo dee waa umuuro ka wada dhexeeyo takbiirtina yoomkan way jirtaaba waatan inaguba wixii dee adigu aan mawsimka joogin subaxda carafa ay sii bilaabayaanba takbiirtiie seebaa samaynayseen qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ah yulabii mid talbiyeysta almulabii kii isagu talbiyeysanayna waa mawsimkiibay joogaan ixraamkiibay ku sugan yihiin shacaarka daahirka ee maalintaasna marka la eego ruuxii muxrimka ahaa waa talbiyo laa yunkaru calayhi cidi haddii uu bal ku dhawaaqotaas laguma inkirahayn cidi kumay qoonsanahayn wayukabiru waa takbiiranayay almukabiru kii isagu doonayeena mukabirkiina takbiir uu ku dhawaaqayo weeye ayaabuu isagoo sii socdaa laba imanayayoo falaa yunkaru calayhi laguma inkirayn macnaa waxa weeye horta maalinta asal waxa waa talbiyo socodkaas iyo guud ahaan maalintaas ilaa dee maalinta aynu wax carafa ilaa habeenkaas oo kale ilaa jamrada laga tuuranayo talbiyo shacaarkeed weeye ruuxii isagu mawsimka joogay waanay jirtaa kitaabkan kuba arki doonaa iyadoo cahdiguba sii qoyo yahayoo cahdigii cuhmaan iyo laba joogo in dadka qaar habeenkaa ciiddaba ay takbiirinta iskaba bilaabaan daahirka ah kolkol ay la yaabayeenba cidda talbiyeysanaysa oo dee hadal saasaan ibnu mascuud iyo bal hadalladiisa waan xaj bay kuba iman doonaane maalintaa horta waxaa daahirkii taas weeye laakiin maxaa inooguma sugan xadiidka inooguma sugan iyadoo takbiirtu ay talbiyadu asalka tahay hadduu ruuxu ama talbiyadiisii ha dhexgeliyo ama gaarba hulaba yimaadee uu takbiirto iyadna inaan loo diidahayn oo waqtigii rasuulka ilaahayba inaan lagu inkirayn ciddii iyadoo shacaarka daahirkii uu yahay maalintaas waxa weeyaan talbiyo asalkuu isaga yahay haddana takbiirta ama laba socota ama kaba gaarkee lalaba yimaadana inaan loo diidahayn oo maalintaasna la takbiiranayo bal umuurihii waqtigu bilaabmaya waqtigu dhammaanaya waan soo sheegnay laakiin umuurta aan leenahay casirka mee subaxa carafaad baa takbiirta la bilaabaya ilaa casri aakhira ayaa min tashriiq waa ciddii aan mawsimka joogin weeye ciddii aan mawsimka joogin ama ciddii mawsimka joogtay ee shacaarku waa talbiyo iyaga maalinta carafo o dhan habeenkii ciidana shicaarku waa talbiyo talbiyadoodu waxay go-aysaa marka ay jamrada tuurtaan dadkuna way kusoo kala horeeyaan markaasaa daraaddeed iyaga waxay kaba bilaabayaan oo takbiirtoodu ay bilaabmaysaa duhurka yowmu naxr yowmu naxri duhurka inta hore talbiya iyaga u socota ee markaa duhur yowmu naxri markaasaa halkan culimmadu yidhaahaan bal ruuxii weli aan jamradii tuuran weli waa dee muxrim ma taxallulin duhurkaasna waa gaadhay arrintiisu maxay noqonaysaa ma talbiyay noqonaysaa mise waa taasoo dee labadii muqtado ayaa ku kulmay ama laba shay oo midna wax keenayo oo kale waa arrin ay culimmadu soo qaadaane bal waxaan leenahay iyaga dadkii mawsimka joogay takbiirtoodu waxay bilaabmaysaa duhru yowmi naxri ilaa subaxa ayaami tashriiq oo dee bal taas bay bilaabmaysaa ugu dambeeyaba ayay iyadu tahay ee waa dadkan kale weeye dadka aan leenahay subaxda carafa ayaa takbiirtoodu bilaabmaysaa maalintaasna bal ciddii takbiirata laguma inkiray weeyo laguma qoonsanayo walow uu asalkii uu yahay talbiyo xadaثna mحamed qal xadaثna cmr بn xafsi qal xadaثna abi can caaصim can xafsةa can umi cadiyةa qaalat anaha qaalat n bal cumar ibn xafsiya inta ka dambaysa waa dad inagu soo noqnoqdo kitaabka caasimna waa caasim ibnu sulaymaan weeye caasimkan imika halkan iyada inooguba sugan ee xadiidka sanadkiisa inooguba sugan dhammaantood waan soo aragnay cumar ibnu xabsi abina waa xabs ibnu khiyaata naqaciga qaadiga ahaa eenu hore isnooguba soo maray laakiin maanta waxaa cumar kaba horeeye muxamed cumarna waa sheekhada bukhaari in badan baanu bukhaari waasida la-aan wax kaga wariyaa walow kolkol waasida uu laba yimaado halkan oo kalena moxamed baa kuba suganoo nusqooyinka qaarkood waxaa dhacay uun xadaana dee iyadoo xadaanaa moxamed oo khayra mansuuba barhkoodna xataa uu kaba maqan yahay oo moxamed kumaba sugnaa markaa kolley culimmadu halkan waxay raajax yeelaan moxamedkan imika halkan inooguma sugan ee bukhaari iyo udhaxeeya dee bukhaariyo markaa udhaxaynaya sida daahirka cumar ibnu xabsi inaanu jirin oo ay tahay bal taas oo halkan walow awqaadda qaarkeed waa sida uu kaga wariyey waa sida maanta aanay jirin barhkood baa bukhaariga maxamed kaba dhigay in bukhaari laba loo jeedaba uu kani maxamed uu dee rawaaddii ka dambaysan yahay calaa kulli xaalin maanta waxay raajax yeelayaan waa sidadan ah mee dee waxa weeyaan ama maxamedkan cumar ibnu xabse kaba horeeya suquudkiisa taas bay raajax yeelayaan iyo dee inaanu halkan sanadka ka mid ahayn xabse bintu siirin baa umu cadiya ay ka warinaysaa qalad kole xadiidkeedana xayd buu inoogu soo noqnoqday isagoo dheera iyo isagoo gaabnaaba iminkana insha allahu tacaala casharkan iyo kaka dambeeyaba waa xadiid inala yar socon doona oo xaggaasna waa xayd iyo waxyaalaha axkaamteed xaydadu haweene xaydba ciidda ma tegaysa iyo umuurahaasay ahayd iminkana dee ciid baan joognaayo waa umuurihii ciidda daba waxay tihi umucadiya qaalat kunaa waxaanu aynu umaru kuwa la amro saaxiibi hadduu yidhaha sidaasaana la amrayna aamirkana aanu sheeginna wuxuu ku xambaaraya dee waa arrintu masale sharcigana ay tahay amarka sharciga ciddii uu kaba soo fulayo waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal dee riwaayaadka qaarkood iyadoo dee amaranaa nebiyuna sala allahu calayhi wasalam iyo taas baaba dhacdaye waxaana la amri jiray an nakhruja yowma alciidi haddaan dumarka nahay maalinta ciidda inaan baxno oo walow salaadihii kale xataa rasuulka ilaahay yidhi iyadoo masaajidii jamci aan loo diidayn laa tamnacu ima allahi masaajid allahina ay noo horeysay haddana wa buyuutuhuna khayrun lahuna aqaladooda u khayr badan oo masjidka iyagoo aqalada ugaba khayr badan laakiin ciid marka ay noqoto iyada taas maaha inay baxaan weeye inay tagaan weeyaan oo inaan baxno ayaana la amrayay xataa nukhrija albikra ilaa ay dhacdo gabadhii gashaantida ahayd ilaa aan saarno min khidriha waxa weeyaan halkii ay dee xijaab mukhabaeedii ahayd ama sutrigeedii ahayd aan kaba saaray khadriguna horeynuu soo maray waa makaankii iyada asturayo inta badan dee kole hadday da-daa gaadhaan qaaliban may baxbixi jireen bal haddaba waqtigaas dee gabadhaa iyadoo iska dee xijaaban ee bal xijaab guri iskagaba sugnaydna inaanu saarno ayaa rasuulka ilaahayna amraya xataa nukhrija ilaan bixinaba waa arinku suu dee caam uu ahaa dumar salaadiina in la wada taga ay tahay alxuyada kuwii xaydka lahaa oo haweeney daahir aan ahayn oo xaydkii leh ayaaba markaa maxaa dhacaysay in iyagii la amro inay tagto musallihii ciidda ma tukanaysaba laakiin maxaa jirta camal kalea jiro takbiirtan la takbiiranayo way ka qaybgelaysaa ducada la ducaysanayay ka qaybgelaysaa khayrkaa iyo arintaa kale ay kaba qaybgelaysaayo marka kuwa aan daahirka ahayna waaban saari jirnay tiri xataa nukhrija alxuyada fayakunna dumarka xaydkali aan daahirka ahayna waxay noqonayeen khalfanaasi ee khalfa nisaaina malaa nisqooyinka qaarkood way dhacdeen ee dumarkayna safkii lama gelayaan oo safkii bay kala goynayaan iyadii daahir maaha musallii xukm almasjidba yaanu lahaaninba ee haddana si aanay sufuuftii u kala goyn ayay gaar uga fadhiisanayeen oo dadka dabadooda ayay fadhiisanayeen markaa maxay samaynayeen fa yukabirna bitakbiirihim ay dadka takbiirtoodaasay la takbiiranayeen oo fa yukabirna maca takbiirihim weeye takbiirtooda macoodoo takbiirtaas ee san aan ognahayna markaa musallaa ciidda laba tago ilaa imaamku uu ka imanayo uu isagu salaadii kaba gelayo takbiirta waa tan la takbiirto waana shay mashruuca in la takbiirta waa shay jidaysan takbiirtaasoo kale intaa salaada ka horeysa ee takbiirtii bay dadka kala qaybgelayeen duca hadday jirtona waaba taasoo way ducaysanayeenbaoo wayadcuuna biducaahim ay wayadcuuna way ducaysanayaanoo biducaa'ihim maca ducaa'ihim wey ducadooda macod ayaanay ducaysanayeen kolley lafdiga yukabirna de waa daahirba nuuntii nuunu niswa ficilkan yadcuunana nuuntu waa nuunu niswa nuunteedii weeye markuu ficilku dee naaqas yahay uu waawina yahay in mudakarka iyo mu'anadku siiqo keliya wada leeyihiin ay ku wada yimaadaan laakiin kala soocu waa taqdiiri uun waa wax qadaran uunoo imanka halkan maxaa la odhanayaa annisaau yadcuuna iyo alrijaalu yadcuuna yarjuuna yaqzuuna waa isla baabkaasoo laakiin farqigaa taqdiiriyahoo dee markay noqoto rijaashana siiqadii ficilkuma dhammo halkay yafculuuna kaba ahayd ayaa waawe ay dhacdo yafculna ayayafcuuna bay noqotay yafcuuna oo keliya xarafaa maqan ama dumarkam halkay yafculnadii way dhantao waxba kama maqna ee laakiin siiqadii baa dee si ku wada timi oo kan markay wax dhaceen midna aanay wax dhicine laakiin farqigu markaa taqdiiri buu noqonayaa yadcuuna markaa waa dumarkii oo wayadcuuna biducaahim waa dadka ducada ay ducaysanayaan oo ibnu rajab oo kale halkan waxaabuu yidhah de haddii khadiibkii oo kale uu duca laba yimaado ducadii khudbada dhexdeedii oo kale dee ducada aamiintan la odhanaya waa ducadii oo laga qayb galay waweeye wuxuu soo naqliyay abuu muusa alashcari oo lahaa yoobkan waa maalin aan ducada la celin ee raqbadiina badiyo rabbi baryo oo kaleo dee ducadii kale lalaba yimaadaana waa taase macnuhu khayrka kale ayay ka qaybgelayaan intaa salaadii uun mooyaane saa daraaddeed buu rasuulka ilaahay u amray inay iyaguna soo baxaan wayadcuuna biducaahim yarjuuna tanna waa halkii dumarkii uun nuuntu waa nuuntii nuswada uun yarjuuna barakata dalika alyowm oo maxay tahay oo takbiirtan iyo ducadan waa yarjuuna iyagoo rajaynaya barakata dalika alyowmi maalintaa barakadeeda khayrkeeda dembi dhaafkeeda naxariisteeda taas rajaynayo dee camalkan saalixaan laba imanayno ilaahay inuu inaga hawaabiyo waa waxaan filanayno dee ma goynayno kolkol waaba dhici karta xaggeenna wax kaba yimi inuu camalkii aanu waxa weeyaan aan la helina waa iyagoo rajaynayana barakada maalintaas khayrkeeda iyo wa duhratahu dahaaradiisa yoomkaa duhrigiisa waa dahaarada dee waxa weeyaan dembigii lagaba daahir noqonayo oo waxa weeyaan dee dembidhaaf iyo waxyaalahaas iyagoo rajaynaya kolley intani waa in inaguba soo noqon doontee maxalu shaahidku muxuu yahay oo uu sheekhu usoo qaatay xadiidkan u soo arooriyey dee takbiirtu raggii un gaar kuma aha markay ciid noqoto waayo intan bay tahay maxalka tarjamadu wayukabirna bitakbiirihim intaas baa maxalu shaahidku yahay oo yoomkaa ciidda isna ayaamihii mina ayuu kaba mid yahay ayaamihii kale minana walow deyne ayaama mina buu ina yidhe isagii dee ayaamihii macduudaadkaha ee layna amray dikrigoodii haddayin isagay raacsan yihiin waana tan iyadana layna amray inaan ilaahayba xusno takbiirtiiba kaba mid ahe bal intan weeyaanoo waa takbiirta yoomkan yowmunaxri lalaba imanayo isaguna kaba mida dee ayaamihii mina ayuu kaba mid yahay dikriguna waxaa baabu takbiira ayaama mina wey ayaamahan kalena isagay tabacu yihin oy raacsan yihiin bal intan buu soo qaaday jaanib kalena dadkii iyagu kuba qowlay in waxa weeyaan dumarku aanay iyagu takbiirtan raggun kuba koobay taasna qowlkoodii radin baa halkan uguba sugan oo dee takbiirtu taa mutlaqaee caamkaana weeye rag iyo dumarna kaba dhaxaysa ee bal maxagtan amaha noqoto waa taas intaa salaada la sugayo inta lagu soo socdo iyo taas in waxaa jirta inuu markan dee khadiibku uu khudbaynayo kolley takbiir baaba dee kusoo noqnoqoto khudbada dhexdeeda oo kale taas oo kale ruuxuna waa fadhiyaa khudbaddii waa dhagaysanayaa dhagaystina way ahayde takbiirta miyaa laga qayb gelayaa oo isaguna uu la takbiiran markaasoo markay imaamku allahu akbar yidhaahba isagii hoosa uba yidhaaha allahu akbar buu odhan mise waa aamusnaanaya imaam maalik oo kale halkaa wuxuu kuba tagaa in takbiirtaas la takbiiranayo oo imaamkii lagala qayb gela qaybgalayo wala qolooyinka kale ay kaba dhigaan iyada taasi maxal sukuut iyo maxal aamus ama meel aamus inay tahay xadiidka uu mucadeeyey isagu waa inagu soo noqnoqonaya wuxuuhi musanifku baabu salaati ila alxarbati yowma alciid bal salaaddii loo tukanayay xarbo iyo eebo ama waran gaabanba oo taas la taagay xaggeen sutro iyadoo laga dhiganaya maalinta ciida kolley tarjamadan oo kale horeynuu soo maray yowma alciid unbaaban la socon ee asalaati ila alxarba abwaabtii sutradaynu kuba soo marray xadiidkana halkaasuu inoogu horeeyey ee wuxuu kordhiyey maanta waa ciiddii waxaana baabkan tarjamada maqsuudku uu yahay dee waa dee musalli waa meel bannaan wax markaa kale oo dhisnaayo ka horeeyo sutro noqdaa may jireen rasuulka ilaahi waa loo soo qaadi jiroo hortiisa ayaa laguba taagi jiray xaggaa sutro inuu shaygan daqiiqeen ruuxa jasadkiisiiba wada qarinaynay inuu noqonayana dee waa tii inoo horreysaye bal imanka xadiidkuu soo celiyey isagoo intan tarjamada kordhiyey xadaanaa moxamed ibn markaa tarjamada uu yowm alciid kuba daray dee iyadoo tarjamadu inoo horeysay xadaanaa moxamed ibnu bashaarin qaala xadaanaa cabdulwahaabi qaala xadaanaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara cabdulwahaabi ibnu cabdilmajiid athaqafi horaynu kitaabka ugu soo marro rijaasha lixdaaba ka mid weeye wuxuu yihi markaa ibnu cumar ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaanat waxay turkasu mid loo taago oo dhulka loogu mudo wey alxarbatu xarbo qudaamahu xaggiisa hortiisa yowma alfidri wanaxri maalintaa ciidulfidriga iyo maalintaa ciidunaxriga uma yusallii iyadoo sutro ka dhiganayay iyadoo dee xaggii qiblada kaba xigaysay markaasuu inta loo taago ayuu rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saa kuba tukanayay bal xadiidka ibnu cumar oo lafdi kale leh ayuu imika tarjamo kale u dhigtay waa xadiidkan aan hayno baabu xamli lcanazati aw ilxarbati bayna yaday limaami yowma alciidi hadakani baabu xamli lcanazati canasaduna waaba murjinka oo kale waa ushaa dee ama warankii adigu waxa weeyaan birtana lehba taas canazadiiba taa waydhaahaan xarbadna waaba eebadii unoo dee waa taasuno waa rumxi gaaban unoo dee bal matalan isaguna kolley murjinka afkiisanoo kale mid ka ballaadhan uun leh bayna yaday limaami imaamka hortiis yowmal ciidi maalinta ciidda oo maxay tahay imaamkii in dee waxa weeyaan loo soo qaado canazo ama xarbo hadhow dee waata uu sutrada u noqonaysa kol haddii musallo laguma tukanayo maalintaa ciidda ayuu baabkeedii yahay xadiidkii waa xadiidkii uun wej kale iyo dariiq labaad unbuu iyo sanad labaad buu xadiidkii kuba warinayaa ee waxaaba uun tahay uun labadan tarjamo wuxuuguba yeelay xukunka ayaa kala duwanoo tarjamada horena waxaa maqsuudku ahaa ruuxa dee inay sutro noqoto inaan loona shardiyayn sutradii inay ruuxa dee ay markaa sutrada kaba dhigtay jasadkiisii wada qariso amaa tan labaad waaba tanoo qaaditaankan in imaamkii oo kale dee iyadoo xarbadan hortiisa lala socdo loo soo qaado mashruuciyadeeda dee horena waati aynu usoo maray in laysu diiday layskaba nahiyey in hub la qaato maalintaa ciidde waa marka dhibi kaba imanayso tan wax dhiboo ka imanaysaa ma jirto maslaxadan kalena kuba sugan bal arrintaa caddaynteed buu tarjamadan kalena uba dhigtayoo in dee bayna yadayliimaam lala socdoo la qaado noocan silaaxa kaba mid ah kol haddii aan dee dhib ka imanaysa aanay jirin maslaxadanna ay kuba sugan tahay taa mashruuciyadeed laakiin xadiidku waa kii uunoo wuxuu ihi musanifku xadaثna ibrahim bn اmundiri qaala xadaثana اlwaliidu qaala xadaثana abu camrin qaala ahbaranii naaficu can ibni cumara naaficiyo ibni cumar markii horeba ay noo joogeen cubaydulaahi bedelkiina abu camrin baa yimi waana imaamkii awsaaci abu camrigan imaamkii awsaaci weeye cabduraxmaan weliidkuna waa waliid ibnu muslim dimashqi waxaana sheekhu halkan noo faa'iideynaya isagoo xumaydii ishaaradii ka soo naqlinaya awsaaci oo naafic ka warinaya naaficna ibnu cumar ka warinayo xadiid mawsuula oo kitaabkeennan ku sugan oon xadiidkan hayni ma jiro macnaha awsaaci oo naafic ka warinaya naaficna ibnu cumar ka warinayo xadiidkuna uu mawsuul sanadkiisu xidhiidho yahay kan baa kitaabkan saxiixa kuma sugan waa bal arinkaas amaa xadiidku waa kaynu soo marro wuxuu kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalam yaqdu rasuulka ilaahay waa ka lahayay ila lmusalla musallaa xaggiisa ayuu qabanayay waalcanasatu bayna yadayhi tuxmalu walxaal alcanasatu canasadii tuxmalu la sidoo bayna yadayhio isagu muusidana dee waxa weeyaan ama mu-adinki ha noqota bilaal ama ama dee dadkaas waa loo sidayba hortiisa ayaa la siday wa tunsabu waana la taagayay bilmusallaa meeshaa musallaha ah ayaa bayna yadayhi rasuulka ilaahi hortiisa ayaa canasada lagu taagayay fa yusallii ilayha iyada xaggeeda ayaa sutro u ahayd oo xaggeeda u tukanayo ina xaggii qibladay kaba xigtahay bal xadiidku waa kan dee horena waan usoo marray imankana laba tarjamo wa ayuu sheekhu inooguba sheegay macnuhuna waa daahir baabu khuruuji الnisaa'i wاlxuyadi ila اlmusala hadakani baabu bayaani khuruuji nisaai wuxuu u baabaysanyahay bal sheegidii ama caddayntii la caddaynaya dumarka bixitaankooda waa mashruuciyaday mashruuc tahay bal ay dee markaa ay sunno tahay ama ay wax jidaysan tahay dumarka inay baxaan walxiyadina waxa weeyaan waa cadfu khaasin calaa caam oo qeyb dumarkii ka mida weeye waa kuwii xaydka lahaa ila lmusallaa halkii ciidda laguma tukanayay inay maalinta ciidda u baxaan taa mashruuciyadeed iyo iyagii intaa laba farayo aadna loogu adkaynayo ayuu baabkiisi yahay xadaثna cabdالlahi bn cabdilwahaabi qaala xadaثna xamaadu can ayuba can muxamadi can umi cadiyata qaalat anaha qaalat bal cabdullaahi bnu cabdilwahaab waa nin reer basro ah cabdilwahaabkii imika sheekha laba bukhaari sheekhiisa u sheekh ahaana maaha in xagga calaaqa kama dhexayso ama nasab kama dhexeeyo walow reer basre ay iskuba yihiin labada boqo isku xigtana ay noqonayaano adiguba matalan taas oo dee ninka hore ayna ka horeeye ee cabdilwahaabkan isagu kunyadiisana abu maxamed bale waa nin reer basre oo hiqaa bukhaari iyo nasaa-i ayaa wax ka wariya ama kutubtooda uu kuba sugan yahay alxajabiyuna nisbada kaa hore athaqafiyo hadday raacdo kan alxajabiyo lafti inta badan alxajabiyuna waxay u isticmaalaan qolooyinkii dee kacbada beytka miftaaxay lahayn jiray iyo kuwaas bay xajabaiyo odhanayeenoo waa suurtagalla in waxa weeye nasabkiisu inuu halkaa gelaye bal nisbadiisu waa taas waxa weye inta kale se axmedku waa ina zayd weeye ayubna waa saktiyani maxamedna waa ina siriin umucadiya waxay tihi qaalat umirna waxaana la faray an nukhrija inaan saarno alcawaatiqa waa jamcu caatiqin waana gashaantida un waa gabadha marka ay dee qaangaadho ilaa ay bal maalan ka guursanayso ama ka weynaanayso taas baa caatiq lagu magacaabaa wadawaati alkhuduuri kollay ruwaadda halkan barhkood wowdan bay la yimaadeen taa hore markaa dee caadifada ahoo iyo dumarkii khidriga iyo muxajabaadka ahaayeen bixi jirinba barhkoodna wowdu may jirinoo iyagay sifo u tahay oo an nukhrija alcawaatiqa dawaati alkhuduuri iyagoo ahaa kuwa muxajabaadka aan bixinba khiduurna waa jamcu khidrina waa sitri inta badna aqalka dhinaciisa loogama samayn jiro ay baaqi kuba noqon jireen halkaas haddaba kuwaas inaan saarno ayaana la amray وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى معنى وحويان حديثك أيوب السختياني با ورنيا لما سند بحديثك كوريه mid waxa weeye maxamed ibnu siirin buu ka wariyey oo mucadiyo kaba warinaysa lafdigana waa ka aynu soo maray sanadkiisa labaad ayuub xafsa bintu siiriin waa maxamed walaalki maxamed walaashi ayuu kaba wariyey halkii hore maxamed buu ka wariyay ibnu siiriin oo mucadiya iminka waa walaashii xafsa oo caalimad ahayd iyaduna kaba warinaysa umucadiyo uun xagga lafdigana way iskuba dhow yihin ziyaadana riwaayadeeda kuma sugnaydoo wayactasilna alxuyaadu lmusallaa tarjamu intaa gaaru u dhigan doonaa hadhow eh xadiidkuna isagoo intan ka dheer waa inoo iman doonaa horena waan usoo aragnay xayd dumarka iyagu xaydka lihi meeshan lagu tukanayo way ka dheeraanayaan oo gaar bay ugaba fadhiisanayaan kolley yactasilna alxuyaduna waa luqadii unakaluuna albaraakid ee bal waxa weeye way ka dheeraanayaanoo dumarkii tukanayay ma dhexgelayaan oo sufuuftii ma kala goynayaan gaar bay uga fadhiisanayaan dee waxaana ay tahay takbiirta iyo dacwada iyo khayrkaa kale ayay ka qeybgelayaan oo takbiirtii la takbiiranayana dadkii way la takbiiranayaan xadiidku inagu soo noqnoqon doonaa siaan sheegayo baabu khuruuji sibyaani ila lmusallaa ciyaalka yaryar bixitaankoodii ay u baxayeen meeshii salaada laguma tukanaya almusallaa taas buu waxa weeye ay tahay macnaa waxa weeyaan maalintan waa maalin ciideed shicaar weynkaase dee waxa weeyaan shicaarkeeda aada u daahirkaana waxaa ka midaba waa salaadan la ysugu imanayo ee jumcada isuimaatikii la ysugu imanayay kaba weyno waatan dad aan daahir ahayn oon tukanaynba laba saarayo ay tahay inay kaba qeyb galayaan banaankiina loo baxayo haddaba bal markaa waxa weeyaan ciyaalkii yaryara dee iyagina way yeelan kuwa tukanaya iyo kuwa aan salaadba gaadhin oo iyadu aan tukanayn labadiiba way yeelan kuwa tukanayo kuwa aan tukanahayn marka sheekhuna muu odhan dee iimaka dee ila salaati iyo waxyaalo taas muu odhan ee ila lmusalla wuxuu yihi xaggii musalla marka amaha kuwa tukanaya ha noqdeen ama kuwa aan tukanaynoo laakiin dee waalidkood uu hayo oo dee wixii dadkan salaada kaba jeedinaya ama shuqlinaya ciyaaryahaana uu kaba joojinayo bal taas bixitaanka ay uba baxayeen bal taaba weeye waa ciddii salaadi ay ka dhacaysay ka suurtagalahayd iyo ciddii aan salaadi ka suurtagalahaynba bixiddii ay tahay in la baxo oo iyada bal matalan khayrkan iyo dacwadan iyo barakadan iyadoo la rajaynayo weeye xdثna cمر بن عabاsi qال xdثna cبدالرحمن qال xdثna سفyان عن cبدالرحمن qاla samعت بن عabاsi qاala kale waa xadiiث aynu hore usoo marmaray intan dee cashar ka dhowaana waa ti aynu kuba soo maray isagii xadiiثu jaabir iyo taas kaleyna isaga haddana waa soo celin doonaa dariiq kale ama imika dhowaanba waa inoo soo celin doonaa isagoo intan kaba dheer buu tarjamo kale u dhigan doonaaye laakiin bal cmr بن cabaas kan inoogaba sugan kunyadiisna abu cuhmaan baa la yidhaahaye waa nin kitaabkeenana afraadiisa kaba mid ah macnaa bukhaari uunbaa uu la gooni ah oo aimada kale shanta ah midna wax kamay warin waana nin saduuqa weeye oo bal maalan kolley abu cuhmaan albasri ama alhawaasi bal waxaan leenahay waana dadkii iyagoo atbaacu taabiciinta la kulmay kii ugu waaweynaa amaal caashira dabqadii tobnaad ee ruwaad ee waa kitaabkeenana afraadiisa cabdiraxmaanka ku-xigaana waa imaamkii ina mahdi weeye sufyaankuna waa thawri marka cabdiraxmaanka kasii dambeeyaana ina maalin dhaweyna xadiidka ama habeen dhaweyna waan soo maray ee cabdiraxmaan ibnuwaxa weeyaan ibnu caabis weeye oo iminkaaba magaciisu haddana iyo isagoo sufyaan yidhi maqalkii uu ka maqlay caddaynaya ayaabuu inagu soo dhow yahay ibnu cabaas baa wuxuu ihi kharajtu waan baxay maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa yowma fitrin maalin ciidulfitri aw adxaa ama ciidul-adxaa waa shaki laakiin waxay noo soo socotay insha allah inay yowmu fitrin ahayd oo ciidulfitri ay ahayd waa mid halkanna yari iyo taasi nogama muuqatay dee waxaan ognahay ibnu cabaas inuu yaraa baan ognahay riwaayo inoo dambaysana horena aynuu soo marnay baabkii jumcada un intaynaan bilaabin kuba yimi caruurta yaryari weysadooda iyo umuurahaasi baab uu dhigtay tarjamo saasuu axaadiid xoogaa ina kuba soo arooriyey oo jumcada kaba horreeyeyna way kuba sugnayd cibaare inoo dambaysaayo waa yaraa markaas oo dee ma qaangaadhinoo bal xajatulwadaac baabuu dee isagu qaangaadh ku dhowaa saynu horeba usoo marnay markuu lahaa waqad nahasta lixtilaama cibaaradiisii waxaana leenahay maalin fitri bay ahayd fa sallaa rasuulka ilaahi salaadii ciiddii buu tukaday uma oo dadkii buu tukiyey uma khadaba ciiddii dabadeedna wuu khudbeeyey uma ataa nisaa khudbaddii markuu dhammeeyey ragga ayuu dumarkii u yimi oo intuu raggii soo dhex maray fa wacadahunna dumarkiibuu wacdiyey wadakarahunna waa cabsi geliyey oo dee waa umuuro taasoo dee isagoo naar ugaba digiyo taas bal wacdigaa wax kaba midina isagu waa inoo iman doonaa insha allah casharkan ku arki doonaa wa amarahunna waxaan u amray bisadaqati sadaqo markaa eg ibnu cabaas waa yimi waa yaraana bal matalanna dee xadiidka duruqdiisa kale inoogaba imanaysaa in waxa weeye xadiidkana bal waxyaalaha kale kalaamee laba socda xaggaa yaridiisiiyo wixii kuba tacalluqsanna halkaa kale ayaan u dib dhigaynaayo dib ay noogaba iman doontaa waa inagu soo dhow yahay baabu istiqbaali limaami nnaasa fii khudbati lciidi baabu istiqbaali limaami imaamka qaabilitaankiisa annaasa dadka uu soo jeedsanaya xaggooda fii khudbati lciidi khudbadda ciida dee waa say khudabtu tahay oo qiblada uma jeedsanayo dadkii qiblada dhabarkuu duwaya dadkuu jeedsanaya bal taas wixii kuba yimi xadiid kolley aynu hore usoo marrayna waxbuu kaba soo qaadanayaa waynu soo marray ama in kau inta kasoo qaata mooye ka kale uu mawsuulkee uu noo keeni doonana horeynu uba soo marray waxaana jirta tarjamadan oo kale aynu jumco kuba soo marray waxa uu leeyahay ibnulmunayir oo kale tarjamadii isagoo horeba aynu jumco uguba soo maray waa si uu u caddeeyo uun ciidda iyo jumcadu inaanay xagga khudbadda waxba ku kala duwaneyn xagga istiqbaalka istaa jumcadaba inkastaba mimbar ha la fuulo tanna dhulkaa laguma taagnaado haddii musallo la joogee waxa weeyaan xagga dadka loo soo jeedsanaya ayay tanna laba mid tahay ee tarjamadanoo kale horeynuu soo maray qaala abu saciidin qaama nabiyu sala allahu caleyh wasalam muqaabila annaas waa xadiidka aynu jumcada ama ciidda abwaabteeda bilowyadii aynu kuba soo maray oo rasuulka ilaahay baa dadka dee hortoodii buu soo joogsaday isagoo xaggoodii u soo jeeda bal xadiidka waynu soo maray baabu lkhuruuji ila lmusallaa baabkaasaynu kuba soo maray xadaana abu nucaymin qaala xadaana moxamed ibnu dalxata can zubayrin can shacbiyi can ilbaraa'i qaala anahu qaal xadiidkii imaka inagu soo noqnoqonayeyba dee waan usoo noqnoqon doonaa laakiin sanadkiibaa wax isbedeleen moxamed ibnu dalxa nin la yidhaah inaan hore usoo aragba meesha kuba sugan hore ninkan uma inaan soo marin moxamed ibnu dalxat ibnu musarif baa la yidhaahaa kolley abihi dalxat ibnu musarif nin taabiciya weeyaanoo caalim ahaayo dadka reer kuufa haba ahaado ee bal rag dadkii reer kuufa aada iyo aada ugaba dunaayo oo bal matalan taas laba arrimoodna kagaba dunaayo dee taqdiimu cuhmaana calaa caliyin taas waa kaga dunaa isagoo nebidaiyo waxyaalahaas u dhowaan jirinna waa kaga dunaaye bal ninkan isagaa dhalay oo inta badan alyaamiyu waa qabiil baniyaam la odhanayo mal asalkoodu reer yamaneed ahaa taas baa isaga iyo rag badan oo kaleba loo nisbeeya bal qabiilku wali ilaa imakadan malaa magacii waa xambaarsan yahay waana sida magaalada najraan la yidhaahayo sacuudiga dee barkii hore yaman ahaan jirtay magaaladaasna kolley deegaanada ku xeeran waa qabiilada deegto waa qabiilo malaa xaggaa dagaal iyo waxaa laguba yaqaanay almaan alcarab odhan jireenba waa jarmalkii carabta oo kale baloo la yidhaha imaka boqol iyo kontonkii sanadood ee dambe qabiilada badankooda waa nimankan makaarimada ah dee kolley malaa meeshunbaa lagu ixaadeeyaayo waa najraan iyo hareeraheeda ama qoryooyinka ku xeeran oo dhan niman baadiniyo makaarima la yidhaaho ayaa degan oo dee shiicadaba kaba sii daro makaarima kolley qabiilada badankoodna waxaan filayaa inay taas dadkii imaka ay noqotay malaa muddo boqol iyo konton meeyo sandooda ayaa dee arrintani kuba timi ee haddaba waxa weya horta taase bal ninkan waxaan leenahay xaafid nu xajar taqriibka wuxuu ka cabiraa saduuqu lahu awhaam waa nin akhdaale bay leeyihin waxaa kaloo jirta kitaabkeenna may dhicin bukhaariye aabbihii dalxatu bnu musarif inuu wax ka maqlayna culimmadu way inkirsan yihiin oo uu yara male axaadiidu ka warinayaana way jirtaa weyin bukhaariyo muslim iyo abu daawud iyo tirmidi iyo ibnumaaja iyo nasaa-ina kutubtiisa qaarkood bay dhacday malaa sunantan almujtaba may dhicin intaba riwaayu ku leeyahay bal kitaabkeennan waxaan leeyahay ninkan aimada qaarkood way daciifiyeen ama ha noqoto samaaca aabbihii ay inkireen iyo waxyaalo kalebe bal waa la daciifiyey dee barhkood xoogeeyeyna way jiraan kitaabkeennan saddex xadiid buu ku leeyihi xadiid waa kan aan hayno maantana ayn dee isagu xadiidkan lamuu gooni noqone horaabaynu u soo marree bedelkiisa shucba ayaaba jirtay oo dee shucbo iyobaaba xadiidka warinayo waa mutaabaca markaas waxba dacfigiisa lagu sheegay dhib ma laha xadiid labaadna waa xadiid makhaazi ku sugan waana xadiidkii ahaa anas kaga waramayey inuu abee adeerkii nadr maalintii beder kaba maqnaayo oo markii dambana dee dagaalkii uu dagaalamay uxudiya waxyaalaha qisadiisii riyaadkana uu kuma sugnaa xadiidkiisu xadiidkaasna xumayd buu kaba wariyey xumaydna anase ee laakiin dad kala duwan baa xumayd isna kaba wariyo waa mutaabaca xadiidkaas xadiid kalea jiro jihaad iyadna kuba suganoo waa xadiidkii muscab ibnu sacad aabbihii sacad kaba warinaya uu lahaa aabbihii imaam nawi riyaadkana waa ku soo qaadayay aabbihii wuxuu arkay inuu dadka aan dee la midka ahayn geesinimada u leeyo kale iyo fadli uu leeyahayoo rasuulku uu yihi hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum xadiidkaa waa la gooni noqday waa keli weeye isagaa la gooni noqday kitaabkana waa ku suganyay laakiin xadiidka waa fadaa'il alacmaal isagu wax xukum oo kaba ratimaya ma jirto bal saddexa xadiid ee uu leeyahay labadan xadiid iyada mutaabacaadkaasaa jira labadaba taan tilmaamay xadiidkaas saddexaad waa xadiid fardiya isagaa la keliya ah macnaa mutaabaca ma jirto kitaabka dhexdiisa laakiin maxay tahay waa xadiid fadaa'il acmaala weeye xadiidkaas waana xadiidka alintisaar biducafaa oo kuma sugnaa saddexa xadiid buu kitaabkeena bukhaari kuba leeyay kolleyna hadalka waan soo koobay una waa hadalka xaafid ibnu xajar hadiyusaari ama muqadimada fatxulbaari baabka ugu dambeeyee dadkii kalaam kuba yimi ee bukhaari uun kuba sugnaa uu mid mid usoo dhigto bal markaas dee bal wixii kuba sugnaaiyo taas uu uba soo dhigto baab dheerna weeye ama fasal dee baab maayo waa fasal fusuusha tobankaa ama abwaabta tobanka ee kitaabka ka midabe bal haddaba ninkana waa moxamed ibnu dalxa ibnu musarif xaalkuna waa taas xadiidkana waa hore inuu soo marray isagoon inooguma jirin waana inoo dambeeya isagoon inooguma jirin xadiidka kale ana nadr ibnu anasna isagana mutaabaca jirta xumay dad kaloo kaba wariyo kitaabkii kuba sugan allahuma xadiidkaas ah alintisaar biducafaa ee bal sacd ibnu abi waqaas baa fardiya isaguna laakiin suu xaf ibnu xajar kaba cabiro laakina ilaa anahu fii fadaa'il alacmaal wuxuu yihi can ilbaraa'i qaala kharaja nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay yowma adxaa maalin ciid adxaa ila lbaqiici baqiic buu baxay ee musalluuna baqiici unbuu ahaa agtiisa taas weeyaane maaha inuu meeshan xabaalaha dhexdeedu iyo taa salaadee waa halkaa agteedu ahaa dee masjidka isna kama dheeraynun fa sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday uma aqbala calayna biwajhi aag xagga iyagii buu soo jeestay waqtigii khudbadii waana salaadii dabadeed waqaala wuxuu uhi ina awala nusukina fii yowmina hada camalka aan la imanayno waa nusuga iyo cibaadada maalinteennan laba imanna waxaa ugu horeeya an nabda'a bisalaat waana sidii uu yeelay salaada inaan ku bilowno uma narjica fananxara waa xadiidkan in badan soo laqbaynay intaan laabana aan xool hadigii adaaxidii qallo faman facala dalika faqad waafaqa sunnatana halkii faqad asaaba bedelkeed faqad waafaqa waa isla macna waman dabaxa qabla dalika fainamaa huwa shayun waxa uu gowracay waa wax cajalahu liahlihi reerkiisuuna usii dedejiyey ama neefuu iska deeshaday isagu iska qashay un weeye laysa min anusuki fii shay inna wax cibaado ah oo waxaasi dee kaga sugan yahay xagga cibaado maba jirto faqaama rajulu faqaala ninkuna waa abu burda ibnu niyaar sian soo maray yaa rasuula allahi inii dabaxtu wa cindii jadacatun khayru min musinna qaala idbaxa jadacadaad hayse gowrac walaa tafi kollay ruwaadda bukhaari barhkoodna walaa tuqni weeye waana isla macnowna ma isku dhe kama oofinayso ama kama gudayso can axadin axad bacdaka adiga dabada ah jadacadi ma gudaysee markay noqoto riyo iyo lo iyo geel waa musinna dee laakiin da-dooda kala duwanoo malaa lo-da iyo riyihii waa isla mid oo neefkaa saddex jirsanaya geela waa kii lix jirsanaya musinadiisu oo dee waaye laakiin waa musinna uun dhammaantood amaa ilaa jadacadu way gudaysaa saan nidhi baabulcalami aladii bilmusallaa wuxuu u baabaysan yahay calamka waa calaamada musallaa kuba sugan oo ujeedadu waxa weeye dee meel bannaana way ahayd in wakhtigii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax calaamo oy lahayd may jirinoo waa tan xarbada ama canasada inta loo qaado hortiisa laguma taagayay berigii dambe ayaa dee wax calama ay yeelatay calamkuna asalka hore dee cayntii laamtu way fadxisantae buurta waa laba yidhaahaa wixii shay calaamadana waa la yidhaahyo imaka waa shayga shaakhiska waa wax taagan uno meeshii laguma taago calaamaga u ahayd oo saa uu cayni yidhaahana ama waa wax dee la dhisay ama waaba shay camuud laba taagay ama wuxuuna wixii calaamo lagaba dhigo o dhan calam waa la yidhaha iminka halkan haddaba shay calaamo looga dhigay ayay ahayd musallaha berigii dambaana la sameeyo rasuulka ilaahay dabadii bay ahayde bal calamka aladii bilmusalla taa bayaankii xadaanaa musadadu qaale xadaanaa yaxya can sufyaana qaale xadaanii cabdiraxmaan ibnu cabis waa xadiidka markan dhoweyd khuruuju sibyaani ila lmusalla waana kan cabdiraxmaan ibnu cabis sufyaan yidhi welibana wuxuu yihi xadaanii qaala samictu bna cabaasin qiila lahu ibnu cabaas baan maqlay iyadoo lagu yidhi ashahidta miyaad xaadirtay alciida salaad ciideed maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay macii salaad ciideed ma la tukatay ibnu cabaas baa lagu yidhi waad yarayd baa laleeyahay rasuulka ilaahay weli salaad ma la tukatay qaala wuxuu nacam haa waan la tukaday rasuulka ilaahay hadal aynu horena u soo maray oo halkii baabu wuduui sibyaan oo jumcada horteed aynu kuma soo maray waayo walowlaa makaanii min aصiqari maa shaytu halkaa walowlaa makaanii minhu maa shaytu baynu lafdigaa soo maray iminka halkii min asiqar baa timi bal kalaamkana waan yar kala horraysiinaynaa xaggii laqbada oo walowlaa makaanii haddaanay jirin meeshayda dee waxa weeyaan waa makaanka iyo mansiladayda rasuulka ilaahay xaggii igaba sugnaatay maa shahidtuu maan xaadireen oo isagii dee kumaan dhowaadeen oo ma xaadireen min asiqari min ajli siqari waa yarida aan yaray daraaddeed macnaa waan yaraa waa halkuu xadiidkii horena baabu khuruuji sibyaani ila lmusalla macnuhu ishaaraya weeye in halkaa siqari noogumay sugnayn bal markaa haddii waxa weeyaan damiirkan walowlaa makaanii dee bal minhu mee taas imanka damiirkii noogumama sugnee walowlaa makaanii min asiqari maa shahidtu in kolley macnuhu waxa weeye oo hadalkiina taqdiim iyo taakhiir baan kaba dhigaynaa min asiqarna waxaan ku tacalluqsanaynaa maa shahidtu macnuhuna wuxuu noqonayaa walowlaa makaanina waa bimacnaa lowlaa mansilatii mansiladii ee min anabiyi sala allahu calayh wasalam sida minhuda aynu soo marraan soo qaadanaynahay rasuulka ilaahi xaggiisa igama sugnaatay waa qaraabadiisii aada iyo aada isugu dhowaa oo dee rasuulka ilaahi labadooda abbaaba walaalaha aalubeydkiisiibuu kaba mid yahay haddaa taasi aanay jirin taasi aanay jirin eg walowlaa mansilatii minhu maa shahidtu dee maan xaadiroonoo ma tageenoo de waxa weeyaan da-daydan maxaanay aanan tageen waa min asiqari min ajli siqar yaridan yaray daraaddeed ayaanan tageenoo ujeeddadu waan xaadiray bal rasuulka ilaahay buu ku dhowaa arrinta weliba dheerna uu raacay markii uu dumarka u tago waa kan wixii ay dumarku yeeleen iyo siay yeelayeen inooga soo warramay yarida uu yaryahayna kolley way keentay nin weyn hadduu ya dee bilaal ahaynba raggii kaleba may soo raacinoo dumarkii waa lagaba dhowrila isagii waana yaraaye haddaan yaridaydaasi aanay jirin aanme qaraabadan iyo mansiladaa igaba sugnaatay maan xaadireenoo dee waxa iga mancin lahaa iga horjoogsan lahaa taas yarida aan yarahay bal taasba weeye marka ibnu bataal baa wuxuu halkaa yidhaha ibnu bataalna kolley waa imaam dee sharaxana uu idinku soo noqnoqdaa in aimadii maalikiyada ka mida kitaabkana raggii sharxay raggoodii hore dee mala khadaab iyo unbaaba kaba horreeyey waa nin mutaqadima kitaabkiisna maanta sharaxiisi waa madbuuc calaa toban mujalladii oo lagu madbuceeyey fiqiga maalikiyada iyo janib dhan haba qaato isagaa wuxuu idhahaa carruurta yareer bixitaankooda ay musallaa tegayaan waa markaa ilmihii yaraa uu yahay mid isagii naftiisii ka adag oo inuu ciyaaro oo salaadii buu fahmayaa garanayaa wixii salaada xumaynayana ama dadka ka xumaynayana waa iska ilaalinayaa waa ciyaartii iyo waxyaalahaas naftiisii waa ka qabanayaayo weli waa ruux dee iska caqliyaystay kaas buu yahay waa kaa ibnu cabaasba qisadan soo dabday waa cibaaradu kaba cabiray isagu laakiin xaafid wuxuu leeyahay may ee mashruuciyada in caruurta yaryar almusalla lasoo saaro maha tukasho ay tukanayaanuun saa dumarkaa aan daahirka ahaynba barakadii maalintan iyo ducadii maalintan iyo khayrkan iyo iyadoo bal shicaarkii islaamka la muujinaya dadka faraa badan ee imanaya daraaddeed taas baaba muraadku yahay oo bal markaa meeshii in caruurta yaryarda lasoo saaro kii isagu tukan iyo kii aan tukanayn labaduba meeshii way jirtaaye laakiin maxaa loo baahanayaa un dee inay dad cida ay la socoto ilmihii yaraa joojinaysa oo bal waxa weeyaan ciyaartii iyo waxyaalaha caynkaasi ama ha tukadeen ama yaani tukane ka hor joogsanaysaoo ka mancinaysa inay cid saasi laba socoto oo aan la iska sii daynun taasunbay imanaysaye laakiin mashruuciyada guud waabay jirtaa taasi waa baabkii hore wixii aan nagaga xidhnaa aan lahayn dib baan intaa ugu soo laabmi doonaa amaa halkan muxuu yidhi xataa ata alcalama aladii cinda daari kaiir bn salt xataa awqaaye ayaa meeshii timi hadal ka horeeyeyna imanka meeshii ma jiro dee hadal buuxu keenayay waxaan imanka laftigan xataadan ibtida wixdee bilow ahoo waxaana qaaye ay u noqotaa inuu jiro laakiin dee siyaaqa laga fahmayaayo macnuhu waa maxay kharaja rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa soo baxay xataa ataa ilaa uu ka yimi alcalama calamka waa calaamadda oo wax markaa shaakhi soo dhisnaayoo taagnaa uuna balaa markii dambe lagu sameeyey alladii kaasoo cinda daari kaiir ibni salti waa beri dambe markii dambe uu ku tacriifinaya waqtigii rasuulka ilaahi ninkana ma joogin kaiir ibnu salti guri uu leeyahna meesha kamuu dhisnayn calamna ma jireen beriga dambe xadiidka la weydiinayo ibnu cabaasna nin weyn yahay taabiciinta ay weydiinayaan ayaa calamkan iyo daartan iyo kaiir lahaa iyo waxaasi ay yimaadeenoo markaa shaygii wixii dambe laguma yaqaanay ayuu tacriifu gaba dhigay dee waqtigaa hore inay jirinba umuurahani fasallaa waa tukaday uma khadaba dadkii buu tukiyey uu khudbeeyey uma ata nisaa dumarkiibuu u yimi rasuulkii ilaahay walxaal macahu bilaalun iyadoo bilaal maciisa yahay oo bilaal la socdo fa wacadahuna dumarkiibuu wacdiyey wadakarahuna dee kole waa tadkiirkii waaba takhwiif oo kale waaba iyagoo dee rasuulkii ilaahay u sheegay ahlu naarka inay uba badan yihiin ay weydiiyeen waayo qisadan way halkan ay kuba timi oo haweeney baa tidhi maxaanu uguba badnaanoo rasuulka ilaahayna dee lacnada ay badiyaan iyo ixsaankii iyo abaalkii zawjka oo kaleo qariyaan iyo umuurahaasuu kaba dhigay asbaabtii keentay inay naarta badiyaan sadaquu amro waayo sadaqadu waa waxyaalaha naarta lagaga badbaado balaayadana daafacday horjoogsata haddaba wa amarahuna wuxuu amray bisadaqati sadaqa ay la baxaan rasuulka ilaahay ayuu amray oo sadaqo inay laba baxaan oo dee sadaqadii maxay tahay waa wixii keenayeyba naarta uu sheegay inay uba badan yihiin waxay kagaba badbaadayaan iyo taasi marka wuxuu ihi fara-aytuhuna waxaan arkay dumarkii yuhwiina iyagoo fidinayo oo biaydihina gacmahoodii dee waa maro uu waday markaa bilaal maxaabay ahayd yaqdifnahu waxaan ay dee iyagu ama yuhwiina biaydihina ilaa xuluuqihinababa waxay gacmihii uba fidiyeen dee halkii luquntoodii iyo dhegahoodii iyo waxyaalahaas ay wixii isagama soo saaraanoo yaqlifnahu markaa waxaan ay gacanta kuba hayeen ee xullidoodii ahaba waxay ku tuurayeen fii thawbi bilaalin maradii bilaal uma indalaqa huwa wa bilaalun ilaa beyti rasuulka ilaahay iyo bilaal baa xaggii gurigii ayuu qabtay kolley bal umuuro xadiidkani waa inoo soo noqnoqon doonaa horena waan usoo aragnay ta inooguma suganna dee bal maalan waxa weeye buu leeyahay adabtu markaa dumarkii oo kale haddii dee meel gaaraba lagu wacdinayo iyagii lalaba hadlayo oo kale dee xaggii ragga cid markaa baahi ay keentay oo maslaxa ay kuma sugantahay xuduurkood mooye cid kale inaanay imanba bal taas weeye waayo bilaal oo rasuulka ilaahay khaadimkiisaayo dee waxaan ay bixinayaanna ururinayay ayuunbaaba laba socday ama ibnu cabaas waa yaraayo dee ilmo yar buu ahaayo saasaa umuurahana uu soo dabdiyey bal maalan isagana dhibaato dee wax kaba imanayo nin weyn wixii bal maalan loogaba dhowr nin weyn hadduu yahay lagaba dhowri lahaa oo kale isagii dee waa ilmo yaroo aan waxaa umuurahaas iska masmuuxay ahayd bade inu aan umuurahaas ama meelahaasoo kale uxaadireen geeskayna dee dumarkuna gaar bay ahaynoo raggii lamay fadhiyinoo way kaba dambeeyeen bal xadiiadna weli way noo socdaan baabu mawcudat limaami imaamka mawcudadiisa annisaa yowm alciid waa laba xadiis aynu labadaba soo maray oo weliba kan imakaan kama soo baxno laakiin labadu iyagoo iskuba xigaana hor baynu soo marray way kala horreeyeen markaa hore tii waan sii raacinaynaa waa imaamka waanadii uu waaninaya dumarka maalinta ciidda xadaثnي isxaaq بn ibrahim بn nasr qala xadaثna cabdالرaزaq qala xadaثna بn jurayji qala akhbaranii caضاء can jaabir bn cabdالlahi qala anahu qaal wuxuu ihi caضاء ibn abi rabax baa leh jaabir bn cabdالlaahi baan maqlay samictuhu yaqulu xaaluu ku qowlayo qaama الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa istaagay ywma اlfiطr maalin ciid اlfitri fasalaa salaadii ciiduu dadkii tukiye fabadaأa bالsalaati uma khadb waa tafsiir fa'dani tafsiiriya fasalaadii bay tafsiir u tahay salaadii buu ku bilaabay markaasuu khudbeeyey falamaa faraqa markuu ka faaruqay ayuu nasala cibaaradu waxaaba keenaysaa si wax meel sare kuba taagnaa waana ta aynu soo marray lugihiisu buu ku taagnaayoo dhulkuu iska taagnaana aynu hore usoo marray ee intiqaalkii uu meeshii ka soo dhaqaaqay ayaaba dee nusuul lagaba cabiray faata nisaa dumarkiibuu u yimi fadakarahunna waa wacdiyay iyagii walxal weeye tawakaw calaa yadi bilaalin waxaanu cuskanayay bilaal gacantiisa wa bilaalun bilaalna baasidun wuxuu kala bixiyey thawbahu yulqii way tuurayeenoo fiihi marada annisaau haweenkua sadaqata sadaqaday la baxayeenba qultu licadaain ibnu jurayj baa licadaa ayaa waxaan ku idhi zakaata yowmi lfitri macnaa ayulqiina zakaataoo madee maalin ciidulfitri bay ahayde ma sadaqadii fitrigaa ma sakaatulfitrigiibaa waxaan ay marada ku ridayeen qaala wuxuu ihi markaa cadaa laa may waayo dee waxyaalahan waa xullidoodii oo seke looma bixiyo walaakin sadaqatan walaakin yulqiina waxay ku tuurayaan sadaqatan yatasadaqna xiinaidan sadaqa ay markaa la baxayeen dee iyaguna siaan hore usoo maray dee wixii iyagu ay lahaayeen sadaqo iyagoo dee aswaajtoodii iyo dib uguba laamin way bixin karaan culimada qaarkood baa uluiya waxyaale kuba qayda xadiidka soo aroray daraaddeed tulqi way tuuraysay haweenaydu fatakaa kaatunteeda wayulqiina macnaa waa haweenayda iyaga kaba midi wayulqiina wayulqiina muslim takraar baaba kuba sugnaaye dee waani dumarkii imanka waa dumarkiina way tuurayeen waxyaalihii kale ay hayeenba qultu waxaan idhi ibnu jurayj baa odhanaya atura ma waxaad u malaynaysaa adigu oo aad qabtaa ibnu jurcadaow xaqan xaq inuu yahay cala limaami ninkan madaxda ah dee khadiibkana ah daalika arrinkaasoo inuu dumarkii u tago oo uu wacdiyo wuxu sheegaa inay wax laasima isaga ku tahay saa miyaad adigu xadiidkan adoo eegaya aad ad aada qabtaa oo wayudakirahuna waay wayudakiruhuna mae uu waaniyo qaala wuxu uhi inahu laxaqun calayhim xaq bay iyaga ku tahay a dadkaa madaxta ah weeye ama khudabada ah wamaa lahum laa yafcaluuna maxay u sameyn layihiin cibaarada hore inuu soo maray qadciyaadba wuxuu kaba dhigaa qowlkan inuu la gooni noqday waxa weeyaan cada uu laba gooni noqday arinta inaanay deetan ahayn ee minku waxa weeyaan khudbadii hadday dumarkiina maqlayaan sida waqtigeenan bal haddii dee wax iyaga gaara oo loo sheegaya ay jirtana khudbadii looguba daro waxbaasiyoo ku sugani ma jirto dee baahi kaloo loo qabaa ma jirto laakiin sidaa waqtiyada horeo kale haddii dee inay khudbadii iyagiina tadkiirkiiyo mawcidadii way u baahan yihin aanay wada gaadhahayn oo kale bal taas waa kan rasuulka ilaahay ba yeelay salawaatullaahi wasalaamu calayh bal markaasoo waxa weeye ma aha sidaa qaadiciyaadna yidhi kolay imaam nawowiba waa ku bushiyeeye dee shayja ama sunno ayay noqonaysaa haddii loo baahdo weeye qaala bnu jurayjin waa xadiidkii oo sanad imanka sanadkii horeu mawsuul inaguba yahay laakiin waa xadiid labaad oo dariiqii horen laguba warinayo wa akhbarani lxasanu bnu muslimin can daawuusin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal ibnu cabaas baa wuxuu yihi shahidtu waxaan xaadiraa alfidra ciidulfitri maca nabiyi sala allahu caleyh wasalam halkii fidra aw iladxana waa taan lahayn waa tan oo fidri bay ahayd wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaana radia allahu canhum yusaluuna waanay tukanayeen salaadaas qabla khudbati khudbada horteed uma yukhtabu waa la khudbaynayay bacdu salaada dabadeed marka wuxuu yihi maalin dee isagoo ciid kaba waramaya kharaja nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigiibaa soo baxay kaanii waaba anigoo anduru imaka buu leeyay waa siduu u xusuusan yahay u xafidsan yahay eegayo arkaya ilaahay rasuulka ilaahay imakaabadii moodaa imaka inaan eegayoon arkayo xiina waqtigii yujalisu uu fadhiisinayey ciduu fadhiisinaya waa rijaal biyadi oo macnaa khudbada uu dhameeyey markii uu khudbada dhameeyuu meeshii kaba soo dhadhacay ama kasoo dhaqaaqay ayaa la arkaa raggii inay dooneen inay kacaanboo rasuulka ilaahay baa iyaga gacantiisu ku fadhiisanayo fadhiyuu lahaa waayo iyagu dhex maraya dumarku u tegaya uma aqbala wuu soo qaabilay yashuquhum waa yashuqu rijaala weeye isagoo sufuuftoodii soo dhex maraya rasuulka ilaahay dumarka ka dambeeyana kuba socda xataa jaaa nisaa ilaa uu dumarkii u yimi macahu bilaalun iyaduu bilaal la socdo faqaala wuxuu yihi wuxuu aqriyey yaa ayuha nabiyu idaa jaaka almuuminaatu yubaayicnak aayaddaa beecatu nisaa de ay kuba sugan tahay ayuu aqriyey waayo waxa aayadani kulansan ilaahay baa yidhi dumarku hadday ku yimaadaan iyagoo kula mubaayacoonaya umuuraha adiguna la mubaayacood oo ilaahayna dembi dhaaf u weydii cahdigiibuu ka qaadayaa ayaddiibuu kula mubaayacoonayaa ama uu xusuusinayaa markaasoo dee waa fatxu maka iyo dee dabadeed bay ahayd arrintani uma qaala wuxuu ihi xiina faraqa minha markuu aayaddii dhammeeyey u wada aqriyay aantunna calaa dalika kollay dee hamsadii iyo dee ti istifaamkaa kulmay oo aantumna weeye dumarow idinku calaa dalika arrinkaa ma ku sugantihiinoo calaa dalik madkuurkaasoo ayaddu waxaan ay markaa sheegayso a inay igula mubaayacootaan dee inaan ilaahay loo shariig yeelinoo bal waxa weeyaan umuuro kale waxay kaba mid ahayd wax macruuf uu rasuulka ilaahay farayana inaanay ku caasiyin arrinkaa iyo cahdigaa ma qaadeen ayuu ku yidhi qaalat imra'atun haweeney baa tidhi waaxidatun keliya oo minhunna iyada ka mid ah dumarkii kaba mid ah lam yujibhu kayraha way aamuseenoo kayrkeed haweeneydaa mooye cid kaloo jawaabtay may jirine nacam bay tidhi nacamna iyadoon laba odhan nacan naxnu calaa dalik oo kale waa xaraf jawaabeed waxa weeyaan dee waana qirasho wixii laba qiranayo oo waxa lagu kaaftoomayaaba nacam dee oo meeshii iqraar dhan bay meesheedii degantay waa arrin gees kalena haweeneydani dumarkii way u hadashay intii kalena way aamusnaayeenoo dee bal maalan iyagoo dhammina waxay jawaabeen ayuunbay noqonaysaa oo jamaaco dhan haddii wax la weydiiyo ruux iyaga ka midii uu jawaabo oonay inkirin hadalkii ay aamusaan dee waxay noqonaysaa untaasna jawaab ay wada jawaabeen qaala wuxuu yihi markaa rasuulkii mey wuxuu yihi lam yujibu kayruna nacam bay yidhaaheen haweeneydaasaa mee nacam tidhi laa yadri ma garanayo oo xasanun xasan maniya xasanku waa ninkii xasan ibnu muslim ibnu yanaaq ee sanadka inoogu sugnaa ninka haweeneydan magaceeda layma wuxuu leeyahay ma hayo oo xasan ma garanayo haweeneydaas baltay ahayd xaafid xajarna ma jasminaye asmaa bintu yaziid baan u malaynayaa buu leeyahy haweeneydii khadiibatu nisaa la odhan jiray waxaa muslim dhacday halkan laa yudraa xiina idin laa yudraa xiina idin kolley walow imaam nabowi tawjiiha aimadu waxay kaba dhigeen taas muslim dhacday inay tasxiif tahay oo laa yudraa lama garanayn xiina idin waqtigaa lama garanayn baa macnuu noqday macnuu uu tan aan hayno yahay sanna ay tahay waayo xadiidka kitaabkii cabdirasaaqa labadooduba ay kabada warinayeenna dee waa sidii kuba sugnayd sida bukhaari baa kuba suganee taa muslim ay tasxiif tahay laa yadri xasanu manhiya adigu haweeney baa hadashay dumarkii kaba mida qaala markaa wuxuu yihi fatasadaqna sadaqa la baxa sadaqadii dee waxaabay kaba mid tahay macruufkii walaa yacsiinaka fii macruufin macruufkii uu amrayey ay ahayd inaanay kuba caasiin ayuu amray fabasada bilaalun bilaal baa kala bixiyey thawbahu maradiisii uma qaala wuxuu yihi halumma macnaa keena weeye waxaa haysaanoo kaalaya lafdiga halummana kolley laba luquu leeyahayoo iyadoo aanay wax calaamaadkii dee waxa weeyaan taniya iyo jamac aan la raacin mufradkii iyo jamacii tan un loo isticmaalo waana luqada fasiixa qur-aankana waa ka dhacday iyadoo dee bal haluma iyo halumi iyo halumu iyo laba idhaayo ay raacaan calaamaadka ay raacaan waa luqa labaad ee imaka tani waa tii dumarkiibuu la hadlaya lakuna fidaun abi wa ummi ama lakuna fidan suu sharaxa iguba sugan waa isla midun dumarkii buu leeyahay iyagii buu hadalkan dabacsan kula hadlayaa waxaana leh bilaal kaalaya oo keena wixii ahayseen weeye lakunna waxa idin amaye fidaun weeye fidaun lakuna ama fidan lakuna waxa furasho idin ah abi wami aabbaha iyo hooyaday fidihii fidyadiina ha noqdeen wixii xumaan iyo dhib aynihayn la aabbaha iyo hooyaday haba heleenoo halaydinkuba furtee waa adigu hadalkan iyagii uu kuba soo dhaweynaya ladifan keena buu lahaa wixii ahaysaan fa yulqiina way tuurayeen alfatakha waa nooc kaatumada kaba mida ama barhkood ay yidhaaheen sidooda habaa noqdeena lugahabay gashan jireen faraha lugaha ama waaba kuwan unoo waa noocyo qaarkoodun iyo walkhawaatima cadfu caamin calaa khaas bay markaa noqon kaatumahoodii iyo dee wixii kale dhegaha ay kuba xidhnaayeen luqunta waxay kuba xidhnaayeen sida sikhaabtii iyo ayay tuurayeen fii thawbi bilaalin maradii bilaal qaala cabdurasaaqi alfatakhu alkhawaatimu alcidaam waa kaatumo waaweyn oo kaad fi ljaahiliya waqtigii jaahiliyada la qaadan jiray ayaa alfatakha ay tahay markaas ee bal saasay yeelaya xadiidku waa ka in badanaan soo araragnay arrinkuna dee imaamkii inuu awaaninayo dumarkii iyo taas mawcidadii way inooguma sugantay masaladna dhowr goor bay inooguma soo noqnoqotay ee xadiidka ta inooguma suganna inay mustaxab tahay dumarkii oo la wacdiyo oo axkaamtii islaamka la baro wixii iyaga ku waajibayeyna laba xusuusiyo bal taas sadaqana ba laguma booriyo dee waa sida rasuulka ilaahay yeelay salawaatullahi wasalaamu caleyh haddii majlis gaarana ay tahay kolley culimmadu waxay ku qaydaan oo shaksi keligii dee saa uu laba imanayo in fidno laga aamin yahay oo haddii fidno dee lagaba baqanayo wax kale iyada taas lama imanayo dee meeshii khaaskaba ahayd taas oo kale dee dumarku inay musallihii tegayaan iyo bal maalan umuuraha kalena oo umuurihii inoo wada horreeyay wallah subxaana wa tacala acla aclam